militariga israa'iil ayaa soo bandhigay warqadda iscasilaadda ee ka timid jenaraal khaliifa kaas oo sheegay inuu xilka ka tegayo gebi ahaana shaqada ka fadhiisanayo isagoo codsaday in lasoo magacaabo beddelkiisa jenaraal khaliifa waa mas-uulkii ugu horreeyey ee heer sare ah oo isku casila weerarka xamaas dartii israa'iil ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay ololaha ay ka wado marinka khaza oo ay ku sheegtay in ay wagol leedahay in lagu ciribtiro xamaas iyo in la xaqiijiyo in maleeshiyaadka xamaas aanay mar dambe weerar kala soo qaadin sida ay hadalka u dhigeen ololaha israa'iil ayaa inta badan khaza ka dhigay burbur waxayna ku qasbeen qiyaastii saddex meelood oo meel dadka khaza in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegtay qaramada midoobay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in falalka militariga israa'iil ay ku dhinteen in ka badan afar iyo soddon kun oo qof oo falastiiniina kuwaas oo saddex meelood oo laba ah ay caruur iyo haween yihiin ciidamada israa'iil ayaa sheegay in qaar ka mid ah lahaystayaashii lagu qafaashay weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar ee koonfurta israa'iil lagu hayo magaalada rafax netanyahu ayaa marar badan ku hanjabay inuu qaadi doono weerar militari oo ka dhan a magaalada rafax isagoo sheegay in xubno ka tirsan kooxda xamaas ay ku sugan yihiin halkaasi hanjabaada ayaa imanaysa iyadoo oo ay soo baxayaan baaqyada xakamaynta ee ka imanaya beesha caalamka oo uu ku jiro maraykanka oo saaxiib dhow la ah maraykanka walaaca caalamiga ah ayaa diiradda lagu saaray badbaadada rayidka falastiiniyiinta ee ku sugan rafax halkaasi oo in ka badan kalabar dadka khaza ay magangelyo u raadsadeen kadib markii ay ka soo carareen weerarada militariga ee israa'iil ay ka wadaan qeybaha kala duwan ee khaza dhinac kale askarta israa'iil ayaa axaddii saddex falastiiniyiin ah ku dilay daanta galbeed ee la haysto militariga israa'iil ayaa sheegay in saddexda falastiiniyiintu ay laba goobood oo kala duwan ku weerareen askarta israa'iil rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sii kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas iyadoo ciidamada israa'iil ay weeraro joogto ah ku hayaan daanta galbeed netanyahu ayaa axaddii shalay sheegay in uu la dagaalami doono cunaqabataynta lagu soo rogayo cutub kasta oo ka tirsan militariga israa'iil oo lagu eedeeyo ku xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee daanta galbeed kadib markii ay warbaahintu sheegtay in washington ay qorsheynayso tallaabadaasi shabakada wararka exios ee dalkan maraykanka ayaa sabtidii sheegtay in maraykanku uu qorsheynayo in cunuqabateyn ay kusoo rogaan guutada netsa yahuuda ee israa'iil kuwaasi oo ka howlgala daanta galbeed ee la haysto inkastoo militariga israa'iil ay sheegeen in aanay ka warqabin tallaabooyinkaasi